shir jaraa-id aan qabanayno wuxuu kamid yahay shirar jaraa-id oo la qabanayo magaalada lagu qabanayo oo kala duwan qoloyinka latinka iyo ama mexikaanka iyaguna mid sameynayaan adigu kuwo kale oo xisbiyada kale ee muqaadifana iyaguna ay sameynayaan runtii in anagu waxaan hadalladeena kusoo gaagaabinaynaa inaan cambaarino hadaladii amba farihii kusoo fiiqay gaar ahaan jaaliyadda soomaalida maraykanka ku nool oo uu hadaladii kasoo baxay ahayd inay soomaalidu ay yihiin dad aanan loo ogoleyn waddanka inay soo galaan sababta waxay keenanaya waddan khatara iyo dad inay yihiin waddanka la qabsan marka hadalaasaan rabaa inaan cambaarino oo aan ka difaacno afxumeyntii uu kusoo qaaday dadka soomaalida marka nuxurkiina ama waxyaabaha idinku aad dooneysaan inaad diiradda saartaan waxay ku kooban tahay oo keliya hadallada idinka yimi donald trump ee uu soomaalida ku beegsaday inaad ka fal celisaan maya soomaalida gaarun maaha maxtaa muslimiinta hadallo badan baa ninkan kasoo baxay oo runtii muslimiinta iyo soomaalida gaar soomaaliha gaar ahaan ha noqotay lakiinse muslimiinta inuu hadallo badan uu kasoo saaray gaar ahaan xitaa dadkan hadda muslimiinta ee waddanka soo galay qaxootiga in maaragtay si yacni diintooda la baaro ama hadallada diintooda la baaro laga su-aalo waxyaaba runtii ay xitaa dastuurka maraykanku ay kasoo horjeegto inuu yiri marka hadallada way way yacni waxa anagu gaar ahaan mar haddaan ahay dee jaaliyad soomaaliya oo magaaladan jooga degmadan jooga inaan hadalladaa ka hadalno wixii kale guuda muslimiinta uu ka hadlan inaanu ka hadalno ta kalena waxaan rabnaa inaan dimuqratica ama waxa sheegay qolooyinka republicanka inaan iyaguna ku dhahno ninkan inay maaragtay hadaladii uu yiri in ay ay ay iyaguna wax ka yidhahdaan jilani waxaad sheegtay in waxaad soo hadal qaaday xisbiga jamhuuriga oo kale waxaa laga yaabaa soomaalida qaarkood inay taageersan yihiin xisbiga jamhuuriga halka qaar kalena ay xisbiga dimuqraadiga ay taageersan yihiin inama kala hadasheen duulduulkan idinka soo gaadhaya murashaxa xisbiga jamhuuriga oo kale ee soomaalida iyo islaamka dhan ah dadka ku jira xisbiga jamhuuriga in ay arrintan bal hoos u eegaan oo cabashadiina ma gaadhsiin horta runtii way way jiraan xitaa musharax baa jira soomaaliya oo jamhuuriga ku jira soomaali badanna way iska jiraan oo kulley xisbiga u codeeya anagu waxaan anagu mar waxaan nahay hay-ad maaragtay aanan gelin kalaso ama yani musharaxiinta gaar ahaan taageernimadooda aanan gelin oo loo ogoleen laakiin annagu waxaan ku hadaladan kusoo kookoobanaa oo muhiimsan hadallada uu yiri iyo runtii saameynta ay ku leeyihiin bulshada muslimiinta oo aan runtii aan aragnay hadda dhibaatooyin badan oo muslim nacayb ama islamophobia muslimka cabsi oo kale in maaragtay tallaabooyin badan ay muslimiinta ay soo gaareen in shan wiil oo muslimiina ramadaantii magaalada minneapolis nin cadaana ku joogtay alxamdulilah raggii aynan laba ay ku dhaawacmeen laakiin ay alxamdulilah hadda iska fiican yihiin taan oo arkano dhibaatooyinka ka imanaya hadalladan kasoo baxaya ninka musharaxa donald trump oo runtii uu u ogolaaday amba ka madax qaayacday dad badan oo maaragtay islaam nacaybka amba ay ku jirtay inay maanta ay noqdaan maaragtay wax ay caadi u tahay amba ay waxay maaragtay ay tallaabo ka qaadi karaan hadaladii ama fikradaha xunxun ee muslimiinta inay yihiin dad maaragtay laga baqo amba muslimiinta isiqalada wax loogu fahamsiya wan garta ma jirta wax isku xidh ah oo tusaale ahaan bulshooyinka ku nool gobolka minnesota ee dabcan waxaad sheegtay in dhinacyo kale oo hadal la jeedin doona ayana jiraan kulan saxaafadeedyada ma jira wax xidhiida oo ka dhexeeya mise qolo walba iskeeda ayay isu abaabushay wallahi horta runtii yani iskumaan iskumaan dayin inaan kulligan meel soo wada istaagno laakiinse waxay caddaynaysaa in ay dad badan runtii ay ka xumaadeen hadalladan kasoo baxay ninka musharaxan oo ay dad badan oo kala duwan ay runtii ay rabaan kuwa xitaa waxaa maqalnay raba ina xitaa inay ka mudaharadaan meeshuu ka hadli doono taasoo runtii ayna u goon yihiin muslimiinta amba xitaa dadka laatinaha laakiinse ay tahay caddeynayso ninkan inuu dad badan runtii si xun uga hadlay dad badan oo kale oo xitaa maaragtay caddaana runtii aanay kasoo horjeedaan iyo dad madowba ay kasoo horjeedaan oo meel walba uu tagaba hadda ay jirto dad maaragta ka mudaxrabay marka dad taasi yani maaragtay waxay caddeynaysaa in dad badan ay ka xumaadeen hadalladu yiri minnesotana markii doorashooyinkii nasoo dhaafana inuuba haynba qofkii badiyey qofkii xitaa saddexaad